Haweenka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan islamarkaana iibiya maacuunta ayaa fursad u helay inay helaan macaamiil badan oo wax ka iibsata inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Rabadaan. Alaabta maacuunta ah ay ka ganacsadaan haweenka ku nool Beledweyne ayaa uga imaata magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso waxaana ka iibsada bulshada magaalada Beledweyne qaybahooda kala duwan. Qaar ka mid ah haweenka maacuunta ka ganacsada ee Beledweyne ayaa ka warbixiyay isbeddelka ganacsi ee bisha Rabadaan ku yimaada agabyada kala duwan ee maacuunta ah ee ay iibiyaan.
waan dhowahay bisha rabadaan waa la isku diyaariyey maacuuntii adduunkii waa la keenay waa hubigaygay noqotay inaan xoogsado oonan dadka tuugsanin waa kaa soonka aada loo gataa wakhtiga loogu shaqada badan yahay loogu dhaqdhaqaaqa badan yahay waaye rabadaanka markuu soo galo iyo markay bilowga taadi laa soon dheer oo kaleeto laakiin way iska fiican tahay wakhtiga keliya oo lagu xisaabtan waa bisha rabadaan waaye ilaahay kheyrkeeda iyo barakadeedaa na soo xejiye insha allah wax kastaa u diyaarinay maacuuntiyaa u diyaarinay agabkii adiga soonka loogu talagalo dhan waa diyaar insha allah suuqi dhaqdhaqaaqiisana waa iska bilowday way fiican tahay rajadanadu aaday u fiican tahay insha allah si fiican si fiican waxbarasho hadday tahay hadday jaamacada tahay hadday nolosha kala tahay si fiican waxaan ka ganacsadaa qaybta maacunta alxamdulilah waa ku nabad qabnaa ilaahay baa nagu gargaaray meeshaasaan isaga nabad qabnaa ganacsatada maacuntaan ka mid ahay qaybta dukaanleyda aadayna noogu gatantahay meeshaasaan joognaa waan iska wanaagsanaa marka way isaga fiicana wixii aan hayna iyo wax lagu soo darayo oon ka mid ah ayaan rabnaa inaan ka iibino marka ramadaan kariim baan leenahay muqdisho boosaaso ay ka kala imaataan waxaan ku doortay qof ilmooley aan ahay ilmihii kamaag dheeraan karno ganacsi kale oo hadda noo babcan oon galnana ma jirto oon ganacsiga magaalada laga ganacsado ay sideedaba dumar ka ganacsadaan waa dharka maacuunta iyo wixii qudaarahoo la halmaalo iyo bagaash marka kolley tana aniga doorbida nololka reeshkayga waan ka maareeyaa inkasta aysan maareynta ayn marna ina wada xadididayn marna way xadidaa marna ma xadidi karto goobta ganacsiga inta ugu badan laba saac ayaa ugu horeyso ilaa saddex saaca ugu dambeysaan furnaa labaiyo tobankana waa xirnaa xiliyada lagu guda jiro bisha rabadaan ayaa bulshadu aad u iibsadaan maacuunta qaybaheeda kala duwan kuwaas oo u isticmaalaan karinta cuntada iyo sidoo kale in cuntooyinka kala duwan ay ku ritaan